بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الناظم رحمه الله وقطع للطريق الممهد waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa nadmu lkabaa'ir kitaabkuna maadaama uu kabaa'irta ka hadlaayo qaabkiisu waa qaab muxaadarooyin weeye waxaa noo dembeeyey oo kabayradii u dambeyd oon ka hadalna waxay ahayd khamra cabidda meeshan wuxuu ku sheegay kabiire ah waddagelidda iyo jidgooyada iyo isbaarada waxa soomaalidu u yaqaanaan markaasuu yidhi waqadcun ayaa kabaa'irta ka mida gooyn la iyo jarid la jaro waqadcun jarid oo liariiqi dariiqii u sugnaado waddadii la gooyo dariiqii almumahadi midkii la sallaxay ahaa oo la diyaariyey oo loogu talagalay dadku inay qaadaan dariiqa mooryaantay tuugadu ay galaan waa dariiqa la qaado iyo waddada la qaado oo la diyaariyey oo in la maro loo diyaariyey maxaa yeelay meel in la maro aan loo diyaarin tuuggu asaga laftirkiisu ku lugoy maayo iskuna lugoy maayo seedadaa soo maraa isma leh meeshii uu og yahay inay waddada dadka tahay oo dadku ay ku soo qulqulayaan ayaa tuuggu laftirkiisu galaa ama habeen ha galo ama maalin ha gale marka dariiqu waxaa shardiya uu yidhi inuu mumahad yahay hadduu dariiqu uun waddo uun yahay hadduu rabo yuusan laami noqon jaayousan noqon waddo weyn yaysan noqone ciddii waddada gasho oo dhan oo musaafiriinta dhacda oo safarrayda dhibaatayda ayaa mowduucu ku saabsan yahay dadka laga warramaa haw sharcigu wuxuu u yaqaanaa iyo culimmada muslimiintu waxay u yaqaanaan muxaaribiin waa dadka isbaaraystayaasha ah oo dadka jidka ku socda furta dila hadday rabaan kufsada ugu yaraan cabsiiya oo amni darro iyo qalqal ka abuura waddooyinka dadku ay ku safraayaan muslimiinta dadkaas waxaa la yidhahdaa muxaaribiin soomaali haddaan nahana isbaaraystayaalaanu naqaana tuugada waxbay uga duwan yihiin kale waa dad xoog adeegsanaa iyo hub marka xigta waa dad dadka musaafiriinta gaada iyo dadka socotada ah oo jidku joogga ah oo dooxato ah oo doqon ah waana dadka dadka ugu liita xagga akhlaaqda xagga naxariis darradana dadka dadka ugu naxariista daran weeye xagga dadnimadana dadka dadka ugu doqonsan waaye dadkaas maxaa yeelay nin muqiima ma dhacayee nin musaafira oo jidku jooga oo iska maskiin ah oo iska indhamiriglayna oo qofkaanu jidka u taagan yaho dhaca xukunkiisu waa maxay ilaahya subxaanahu wa tacala qur-aankiisa noogu sheegay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wayascuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi afartaas arrimood mid ka mida in lagu rido waayo an yuqataluu in la dilo aw yusallabuu ama dilka deldal loo raaciyo iyo meel ka soo laalaadin ow tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin ama lugahay gacmaha laga gooyo oo si isdhaaf ah oo isweydaar ah looga jaro ow yunfaw min alardi ugu yaraan waa in la tarxiilo oo la musaafiriyo afar xukun oo kale culus weeye afartaani xukunka ugu culus waa xukunka ah salbiga dil waa ka culus yahay ninkii waa la dilay kadibna waa la soo qaaday meydkiisii meel dadku ay marayaan ama uun jidka dhexdiisa meel ah ayaa laga soo laalaadina waa walfana dhacaankiisu dhulkaa ku dhammaado haadduna madaxa ka gawsato tukaha iyo bahlada bakhtiga cunaahi madaxiisa ha gawsadeen cadkii ka dhaca oo ka soo go'a bahallada kale oo dhulka ribxadaahi ha cuneen dhacaankiisu ha ku dhammaado geed asagoo ka soo laalaada waa xukunka ugu culus yaa iska leh xukunkaas culammada qaar ka mid waxay dhaheen waxaa iska leh ninka isbaaraystaha ah oo isku daray dil iyo dhac dadkii waa dilay xoolahoodiina waa qaatay xukunkiisu waa salbi wa waa in la salbiyo weey la deldelo waxaa ku xiga midka la dilaa kan la dilaahu si caadiha loo dilaa waana la xabaalaa lasoo laalaadin maayo kaasna culamada qaar waxay dhaheen waxaa laga wadaa midkaas waa midkii dadka dilay laakiin aan xoolahooda dhicin xabaddii ku soo riday baabuurkii qofay ku dhacday qofkii waa dhintay baabuurkii waa iska baxsaday ama markuu arkay qofkii inuu dhinto uu iska tegey xukunkiisu waa qasaas qofkaa loo qasaasaa shan xabbaa lagu dhufaa waa toog xukunka ku sii xigaahi waa in nolosha loo baaqi yeelo noloshiisa la baaqi yeelo laakiin ciqaab culus oo uu ku waansamo la ciqaabo oo ah labada lug lug iyo gacan in laga jaro lugtay gacantana si isdhaafaa loo jaraa qaab u- u hitiyaha aqoo waaye gacanta midig iyo lugta bidixaa laga goynaa humbug haambuguu noqona asaga dhan isku dhelistirraa maayo kaasuna waa maxay waa midka waxay dhaheen waddada gala qofna aan dilin laakiin xoolo dhacay baabuurkiiu joojiyey isbaaruu yidhi moobeeladiiu ka aruursaday dadkii jeebabka wax uu jira uu kala baxay ama wixii dadku ay wateen uu kala wareegay ama baabuurkii u qaatay waxna ma dilin lugiga gacan isdhaafa baf laga siina midka ugu xukunka fudud dadka isbaaraystayaasha ahi waa midka la yidhi ow yunfaw min alardi in la musaafiriyo oo la cayriyo kaas la cayrinaya waa kee waa midka jidka galay oo qoray inta garabka soo surtay ama bastoolad soo qaatay ama soo qaatay waran iyo toorrey soo qaatay waddada soo istaagay dadkuna isku sheegeen la yidhi jidka waa lagu jiraa ee dadkii jidka ka leexdeen ama baabuurtu ku timid iyo safarraydii markay u jeedeenna ay ka naxeen kadibna iska daayo iska dhaaf waan waxna qaadan naxdintaas uu ka naxiyey dadka a ciqaabteedu waxay noqonee in la cayriyo waddanka dhan laga tarxiilo iyo meeshii markaas uu ku noolaa jiray meeshuu ku kibray oo isbaarada ku dhigtay in laga cayriyo waay culammada qaar kalena waxay qabaan axkaamtan saddexdaahi in ay tahay axkaam la kala dooranayo laakiin waxa kala dooranahi xaakimka muslimiinta ay yihiin madaxda muslimiinta iyo ciddii meeshaas ka talisa ayaa qofka la hor keenaa qofka markii la hor keeno wuxuu khiyaar u leeyahay afartan xukun oo ilaahi subxaanahu wa tacaala suuratulmaa'ida uu ku sheegay oo qofkaanu uu leeyahay mid ka mida midkoo doono inuu ku xakumo hadduu rabo waa daldalaa hadduu rabo waa dilaa toogasho caadiya hadduu rabo lugiya gacan isdhaaf uu ka goynaa hadduu rabana wuxuu leeyahay araggiisa ha la idhaafiyo ama ha la xiro uu dhaha kadib ilahi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala dalika lahum khizyun fi dunya walahum fi alaakhirati cadaabun cadiim arrintaani waa dulliga iyo ihaanada loogu talagalay ninka isbaaraystaha adduunyada aakhirana maxaa uga dambeeya walahum fi laakhirati cadaabun cadiima ilah yidhi subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo isbaaraystayaasha waxaa u yaalla cadaab cadiim ah ayaa u yaalla kadiba ilahi wuxuu yidhi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha gafuurun raxiim dadka saas loo xakumaahi oo xukunkaas mutlaqa hoon soo sheegnay si mutlaqa xukunka loo marinahi waa dadkii aan toobo keenin ilaa aad ka soo qabataan dadkii isbaarada lagu soo qaqabta waa laakiin qofkii isbaaro inta dhigatay iswaaniday oo iswacdiday ama lawaansho la wacdiyey ama canjal iyo wax dhegaysatay ama hanuun min allaahi uu iskaga soo degay ee qoraygii garabka iska soo surtay ee isbaaradii ka soo tegey ee gurgiisii iska fadhiistay ee masaajidkii iska soo aaday qofkaas maaha qofka xukunkan hadda la sheega uu yaallo se qofkaas qof tooba keena waaye intaan la qabane meeshii markii la tegey qofkii maba joogaba ninkii isbaarada meeshaan u oli jirtay aawayaa la yidhi waxaa la yidhi ninkii goormay ninkii wixii waa ka tegey ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim uu soo gala faaclamuu ana allaha gafuurun raxiim ilahi waa gafuurun raxiim iska daaya kaas bishardi laakiin waa inaan xaq bini aadam ku maqnayn haddii xaq bini aadam ku maqan yahay oo qof dilay ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim looga leexa maayee waxaa la leeyahay xaqaa lagugu leeyahay qofaad dishay gabaraad dishay ninaad dishay dad badanaad laysay tiirkaa la soo taagaa dadkiia markaa dilkiisu markaan waajib maaha laakiin dadkii uu xaqa ka galay oo uu dadka ka dilay ayaa la horkeenaa markaasaa waxaa la leeyahay kala doorta inaad diya ka qaadataan iyo inaad toogataan iyo inaad iska cafidaan maskiinkan tooba keenay arrintu markaas waxay ku wareegeen marka xakunkeeda iyo maamulkeedu owliyaau damigii iyo qofkii uu qofka ka dilay ayaa maamulka ninkan uu ku wareegaa ee xaakimka waa ka wareegaa markaas hadduu xoola xadana oo xoola qabana xoolihii waa inuu iska dhiibo oo u qaate laakiin xukunkii madaxda muslimiinta la rabay inay fuliyaan oo xuduudda camal ahaa oo ay ka weecaneen qofkii hadduuba tooba keeno intaan la qaban waay haddii laakiin mar loogu tago ciidanku uu tagaan ciidanka isbaaraystayaasha la diriraahi oo madaxda muslimiintu ay soo direen haddii goobtii oo wax ku isbaaraysaya isagoo jooga uu tagaan ama ha jiifo ama ha fadhiyo ama ha taagnaado ama qorayga ha wato ama qorayga meel ha u yaallo ama ammaanku ha u furaado ama yuusan u furaanin ama fal dembiyeedkii ha ku jiro ama yuusan ku jirin haddiiba markaas meeshii loogu tago dhagka baa la siina haddaan tooba keena laga yeeli ma ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim aa la yidhi hadda waa la qabtay waa lagu hayaa cid walbana markii la qabto de waa calaacali jirta sidaa adiguba dadka isbaarada u dhiganee markaad gacanta ku haydo masaakiinta rayadka ah aad faylka geline ee xabadaha aad kor qam ugu siine hoosna qam ugu siine ay isku iskugu kaadinayaan oy u jaraynayaan oy u calaacalayaan oy u barooranayaan aad adna markii lagu qabto u barooraya laftirkaada baroortu marka waa baroortiioo kale taas marka laga yeeli maayo ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim alle isbaarastayaasha marka wara u yaalla haddaan soomaalin nahana waxaan u malaynaa isbaarada caanan ku nah isbaarada soomaaliyeedna caalamka isbaaradoodu berrigay ku eg tahaye isbaarada soomaaliyeedna berriga iyo dhulka inta ka tagtay badda gaartay anke asaad caalamka waxaan ku wareerinay waxa la yidhaha burcadbadeed burcadbadeed caalamka waxaa laga yaqaanaa soomaali waa caalamka meeshaa tagto haddii burcadbadeed la sheego soomaaliyaa la sheegaa wax bad isbaaro dhigtay soomaaliyaa laga sheegay aasay weliba ka wabxeen markaasaa sida waxaa la yaab kale ankee niman tujaara oo ganacsato ah aasheer ku ah isbaarada badda la dhiganaa kuwo kaloo culummo ah oo diinta wax ka yaqaana hawsheeray ku yihiin isbaarada badda la dhigana waa wax la yaab lawa isbaarooyinka ankee laftirkooda dhulka yaalla ogaada dad laga yaabo inay lacag leeyihiin shayray ku yihiin dad madax sara ah oo adinka agtiina qaali ka ah oo qaymo kale ayaa waxaa laga yaabaa isbaarada dhulka taallaanka inay sheer ka yihiin mooryaantan qoryaha waa loo soo dhiibay risaastana waa loo gaday waxaana waa laga xisaabsadaa waxa ay soo aruurayaan waraa marka u yaalla isbaaraystayaal ciqaab ilaah ayaa u taalla mid adduunyay mid aakhiraba waa ay mudan yihiin maxaa yeelay waxaa mar walba ku socda dad habaarkoodu la ajiibahayo waa musaafiriinta nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam saddex qoloo habaarkooda iyo baryahooda la ajiiboon la celin oo ilaahay ajiibaayo subxaanahu wa tacaala saddexdaas qolo waxaa ka mid ah musaafiriinta iyo musaafirka qofka jidku joogga waa iska maskiin sekada anki waxbuu ku leeyahay ibnu sabiilku maxaa yeele waa waa dhibban yahay dadkiisii lama joogo dalkiisii ma joogo dhulka ma yaqaano cid ka taqaana carrada lama arko haddii meeshaas lagu dilo waxaa laga yaabaa meydkiisu inuu bil yaallo qof taqaanana la waayo ama la iska aaso marka u dambayda ta la aqoon waayo meeshii uu ka dhashay iyo ciddii uu ka dhashay meeshii iyo waddankiisii iyo meeshuu joogi jiray haddii xagatini ku gaari laheedna dad ciidaanyaha soo bixi lahayo ciiddaasoo faraha la gelshoo kalaa tirada hadda laakiin qof taqaan male miskiinka ninaa marka jidka u istaagay oo dhibay kaas habaaruu ku riday habaarku waa ku dhacaa isbaaristayaashii soomaaliyeed intooda badan si xumay u dhinteen meel xumo ayagana lagu dile qaab xumo iyo wax fara badanay ku baxeen wax laga sheekay kara maa waxa ku dhacay raggaas nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay wax kale iska daaye inay lacnad ku mudanayaan qoryaha ay dadka ku taagayaan nin isbaaro joogana markuu ugu yaraado waa midka qoryaha dadku taago qoryaha dadku cabsiya qoryahan dadka la iskaga taaga mararka qaar ammaanka loo furaa mararka qaarna xabaddaba waa lagugu cabsiyaha qofka laleeyahee kor loogu ridaa ee dadka dhan way argagaxayaan hadday dembigeedu dadku ogaa lahaayeen waxaan ma sameeyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiix muslim ku jira wuxuu leeyahay man ashaara ilaa akhiihi bixadiidatin talcanuhu lmalaa'ikatu qofkii qof walaalkiisa bir ku taaga waagaas birtu waxay ahayd midi iyo toorey iyo waran iyo seef iyo wax la mida qofka ku taaga ama u baaciya talcanuhu lmalaa'ikatu dadka maaha malaa'igta ilaah yaa lacnadays lacnadu kugu dhacday alle walaalkaas anke waxaa la yidhi wain kaana akhaahu liabiihi wa ummihi walaalkii aabbaha iyo hooyadaa dhaleen ood kalsoonida badan ku qabtay adoo kula ciyaara anke haddaad qorayga xaggiisa u jeedido ama bastooladda xaggiisa u jeediso ama waranka aad saas tidhaahdo u baaciso malaa'ig ilaah ayaa lacnad kaala kor dhacays lacnadu kugu dhacday ka daa lagule ka daa waranka ha ku jeedini walaalkaa lacnadu kugu dhacdaye yaa ku dhahaya ma taqaan malaa'igta ilaahay maxaa u malaynaysiin mooryaanta soomaaliyeed ka warrama meeqa lacnadooday qabaanaa isleedihin oo lacnad malaa'ig ah saasaad u dhaqaaqdaba toban qorayaa kugu soo taaga war qorayga maxaa igu taagtay maxaan galabsaday maya qorayga waa kugu joojaaya qaar ka miduna xabadiiba dadku joojaaya boqolkiiba in badanoy mooryaantaasu dilaanna waxaa laga yaabaa marka u horrayday xabadda soo ridaayaan ku dhufta qofka isma laha ee waxay rabaan baabuurka xoogaa inay cabsi geliyaan keliya qam aa lagu siinaa darawalkii waa yaallaa maskiinka qof iska rakaab oo gaariga iska saaraa waa balaq cabaar gaarigu markuu socdo gaarigu waa wada dhiigba oo dhiigu waa maxay qofaa dhaawaca ama meyda xagee xabaddu ka timid waa xabaddii kontaroolka laga soo rido iyo isbaarada oo lagu joojaayay baabuurka lagu celinayo qaar ka miduhuna waxaaba laga yaabaa zaman inay soo ridaan oo baabuurka lagu joojiyaa suurtagal ah maryaanta qaarkood dadku kala doqonsan risaastu lacaguguma fadhido dadka asaga ku aynaadka ah ku xooggaana inta badan hadduu risaasta ku rido iyaguna ku soo ridaayaan wuu ka baqaa marka wuxuu rabaa inuu ku barbarto maskiinkan musaafirka ah oo caasiga saara hal saban u dhiibaa baabuurka se u gubaa u fiiraa baabuurka ama sabanku se wuxuu dilaa u fiiraa waa istijaabina waa isjarriba yow isku tijaabsha laakiin dad iska masaakiin oo musaafiriin oo isku tijaabsha maxaa aakhira war yaalla aakhira xisaabu taalla wa cinda allaahi tajtamicu alkhusuumu weeye maalinta qiyaamaha aa war yaalla maxkamadda cadaaladda ahi maalinta qiyaamay dhacaysa qof dhuuma kartaa uma jirto qof wax inkiri kartaa uma jirto midkii la dilay isagoo madaxiisii sidaa oo dhiiggii ka qulqulaayo oo qofkii dhab leeyahay markaasuu leeya rabbi sal haadaa lima qatalanii bal ilaahayu kan bal weydii muxuu ii dilay haddaad xaq ku dishay ood gar ku lahayd dilkiisa hidde adaaba sheegi doona markaas hadday laakiin ay ahayd ilaahayow isbaaraan ii taallay ilmihiyaaga biil la'aa rubicii jaadka ah ayaan gada waayey markaasaan waxaan rabay waxaan jaad ku gata baabuurka ka qaadan rabay xabadda saasaan ugu riday saasuu ku dhintay warkaasu ma jawaabu ku noqaa jawaab ma aftaagtaag waa aftaagtaag waa maalintaasa aftaag jira qaarkood waxa ay samaynayaan wax foolxumadii ka bataba dadka waa dilaayaan dumarkana waa kufsaayaan markaasay isu aaba yeelin gabar yar oo muluq ah iyo duqca juusaahoo waayeel ah iyo mid umula oo xalay dhashay iyo mid foolahoo loo wado meeshay ku dhali laheed loo wado oo tagsigii foolinayay oo isbitaalkii ku dhali laheed u waday oo wado ma kala saaraayaan waa wuxuush iska kufsaay wax walbo qaarkoodna waalidkoodayba dhacaya see dadkan musaafiriinta waxay yihiin ma yaqaanaane qaar saasaan anaaba arkay maalinlood waxaan is aragnay nin isbaara ii oli jirtay yidhi laakiin isbaaradii waa ka tooba keena sababta uga tooba keenay markuu ii sheegaayo wuxuu yidhi waxaan uga tooba keenay waxaan isbaaro dhigtaba markii dambe waxaan arko yidhi anoo hooyaday dhacay hooyadayaan isbaaro u dhigto yidhi se adugu dhigataan yidhi baabuur caasi iyo hooyaday saareed aa isbaaradaydii ku soo dhacayo yidhi hooyaday way aragto yidhi ninka qorayga la meehannaabaw inuu aniga yahay oo dadka qorayga ku caalaa oo lacagta dadka ka boobaa kadibna unshibay iga tiriyo yidhi gaarigay saaran tahay baabuurkii waa dhacayo yidhi markuu tegey lacagaan ka qato yidhi keliya ee si kale uma aana gacmaysa gaarigii markuu iga dhaqaaqaa taleefon soo dhacay yidhi taleefonkii waa fiirshay waa taleefonkii hooyaday markaasi waxay tiri u yidhi waa ku arkaayey dadka saad u dhacaysa dadkaad dhacaydana anaa ku jiray ee ilaahay waxaan ka baryey ay tiriyo yidhi waxaad qaadatay in sun ilaahay kaaga dhigo oo haddaad cunto isbaaradana aad sii joogto qof dambana inaan ilaahay uusan kugu sababin ooda qof damba dhicin oo wixii kuugu dambeed cuni lahayd lacagtaad naga qaatay in ilaahay ka dhigaan ilaahay kuu weydiiyey tiriyo yidhi xoogaa marka waxaa ku jirta qalbigiisa jaleeco waaridka u qabo iska mooryaan iska saaqidow ahaa haddii hooyabay habaartay go'aanaan qaato uu yidhi haddii xaaladayduba ay gaartay maanta inaan hooyaday dhaco waxaan isiiri yidhi waxaanu joogitaan male meeshaan meel balaaya degtay waay go'aanaan qaato uu yidhi mooryaantii kalaan lacagti ku tuuro yidhi boqolka kunahay oon ka qaatay baabuurka boqol kun ay siiyeen uu yidhi kadibna waxaan iska aado yidhi duurka ilaahay aan iska aado yidhi risaq ilahi waa waasic sida haddaan u shaqaysaa aan u shaqaysaa yidhi maalintaas laga bilaabo kaasu marka hooyadiis inta dhacaa hooyadiis wacdiday asu wacdiga hooyadiis yeelay laakiin intee anke wacdiga hooyadood aan yeelin oo waalidkood dhaca waalid iyo qaraaba midna loo aaba yeeli maayo hadda ka horna waxaan joogay waagii dowladda soomaaliya dhacday agteeda oo mooryaantu carada dhan iska iska daadsaneed aan niman walaalaah isla dhashay waxay arkeen nin abtigooda oo xoogaa lacag haysta markaasi waxay dhaheen mooryaantii kale oo iyaga la deganeed ay waxay dhaheen xoogaa waxaan soo aragnay maanta nin haysta oo abtiganna ah hooyadanna la dhasha waxaan rabnaa ninkaas in xoolaha laga dhaco laakiin naftiisa la badbaadiyo waayahay ninkii noo geeyaa la yidhi waa is soo raaceen gurigii ninkuu joogay markii la yimid oo lacagtu tiille aa kuwii ninkuu abtiga u ahaa oo doqonta ahay doqontii tuugada ahaa aa waxay dhaheen annagu wejiga abti inaan aragna ma rabnee ama una arkee waa idinka haraynaa ee waa kan albaabkiiya gala lacagta tiirsan oo tirada badan oo abti leeyahana soo qaata abtiga ilaa markaas waxaa la jooga mid kaloo asalaga dhasho oo abti kale ah laba qorayna way haystaan markii la yimid oo maryaantii gurigi usoo daadatay labadii nin amay maageen qoryihii aada laftirkiinu xaaladdii marka way isbeddeshay ewal hore niman iska sacbooleeya in loo tagaa loo haystay lacagtana laga soo qaadaa lacagtaasna hadhow la qaybsanaa nimankan nimanka abtigu ee, nimankan la dhacayo nimankay abtiga u yihiinna bannaankay ku sugaayaan nimankan waxay rabaan in lacagta markii la soo qaado ay la qaybsadaan masiibaa ka dhacda laakiin meesha masiibadii subaxii aan ku aan u nimid oon ku soo baxna meeshii marka waxaa yimid iska hor imaadaa yimid qoryaa ilaa gurigii yaalla oo nimanka abtiyaashaha qorye haystaan haddii qorye yaallaan ninkaan mooryaanka ahoo la yidhi ninka ha dilin dardaarankii la soo siiyey ma fuli karo maxaa yeelay inuu wax dhacana waa rabaa uu yaraan naftiisa inuu badbaadsho rabaa guri islaameed ku jiraa gurigiina qorayaa ka shanqaray xabadaa lagala daalay abtiyaashii asaa xabad lagu jarjaray labadii abtiba ka waa laga siiyey labadii abti markii la dilay oo ay nimankii lacagtiina soo qaateen qoryihiina ka soo qaateen abtiyaashii oo bannaanka u soo baxeen aa kii awalba dadkan soo diray oo nimankaanu abtiyaasha ay u ahaayeen aa wuxuu yidhi xabadaha yeeraay maxay ahaayeen irsaastu maxay ahayd markaasaa la yidhi maadaa war og nimankii hubay haysteen labadan qorana waa ka soo qaadanaa la yidhi waana soo dilna labadii nin bumbow haystow gaanjada ka gooyay asaw dhex dhiga asna ayagii markay dhaheen abtiyaashii waa soo dilna se ninku abtiyaashiis in la dila ma rabin in la dhaco raba keliya asna bumbadii u dhex dhiga bumbadiiyaa ku qaraxday dhaawacoodiiyaa iyaguna shan xaba ku dhufta asagii subaxii waxaa yaalla meesha intii badneed mooryaantii oo meyda ayaa meesha loogu yimid subaxi kii abtiga loo aha waa meyd oo risaastii kuwii abtiga dilaa dilay isagana se waa maalkiisee abtiyaashiina waa la dilay waxa abtiyaasha ciidan kusoo hogaanshana waa ninkaan abtiyaashu ay abtiga u ahaayeen hunguriyaa keenay isbaaradnimaa keentay soomaaliya marka isbaara isbaaradeedu meeshay gaartay wax laga sheekay kara maa ilaahayana soo aruuriyo wallahu subxaanahu watacaala calaa waclam wabilaahi atowfiiq